shirkaan wuusoo ka dareeri magaalada baydhabo maalmo wiilahdhaaf iyo weliba loon ku hadalay horumarinta hanaanka cadaaladeed ee koonfur galbeed soomaaliya oo ay ku qiib galeen dhammaan madaxda garsoorka koonfur galbeed munaasabadii weliba intii dareerta lacag bandhigii qorshayaalkii lagu hormarin lahay garsoorka iyo cadaalada koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda dhacfaanka gobolka baaji door xasan maxamed cali ayaa unku horeen kulanka sifaafaasan unku hadali walyaabowgii intii uu soo shirka dareeri lonku hadali wayba eed iidanka mahadnagaane maad sharafta ah ku qayb gallay kulunkan oo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed usuniin furi oo hay kulankii sanadlaha garsoorka koonfur galbeed oo ahmiyadiis iyo muhiimadiisna eedin lahaay ini iyo waybwa walhata dowlad goboleede soomaaliya ka jiraan ansuubina oo ah ini garsoorkii koonfur galbeed isu bilaawo eeta ini waybwa garsoorkii isu dhan kulun sanad la elen suubi oo dowlad goboleedka koonfur galbeed tilaabo eed muhiimin eeta sediid gobol garsoor jo onta surogomadi hore iniskasaana oo isbaradeen maadaama dadkii cadaalad iyo bulshada edeyga iyo haayeen shantii maalmood waybwa sidii cadaalad ilan horumar fadi ilan gudooda iyo horumarintii lakuwada hadlaay way laha garsoorka sideed gobol lama gobolka kooy maalmoogiyoon inta juhdigii waqtigii ku biyayeen iyo sida inta nin la roogeen iyo discussionkii iyo doodooga isla qaadan eed yeedan mahadsantiin waan hasan dhawayana sharafana leetin iyo karaamo saas oo kale wasaaradda cadaaladda oo iyaan wayb waa ay garsoorka oo juhdi badan ku biidi ini wayb waa garsoorka koonfur galbeed hormaro gudoomiyaha maxkamad sare iyo xeereelelaha guud oyoon wayb waa kaalintiyo mugtilahati ku qaadadeen dhammaan ammaantaas wayb alle iska le allaha subxaanahu watacaala iyo mahadu koowaad isku leh mahadi lamaad madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed oo waqti ku biyahay iniis wayb waa koonfur galbeed iyo deertu horumar hadda horumarka la deerawna uusa eeyey meelaha ku bilowda bisiga mise asaasiga iyo cadaalad eetu eedyada kamadaha ama hadnagaan madaxweynaha heer ilaaliyaha guud ee koonfur galbeed soomaaliya bukaati aadan mukhtaar suuli iyo uu siini sheegay in uu ka shaqeeyana dhisowka garsoorka koonfur galbeed usoona umahanagay madaxweynaha koonfur galbeeda oo shirkaha kubahi qayb kumid a madisii hordhaca insha allah an sheegna sadiida gobol garsoora ka jar shabeellada hoose garsooryaal xeer ilaaliyaal kaalintii oo dhammaystiran yaa la dhisay baydhabo saasoo kalow bokoolna saasoo kalow waxyaabaha oo guulaha la taabad hore ku mid ay dowladda koonfur galbeed madaxweynaha cabdicasiis xasan maxamed laftigaleen dadaal badan yo geliy haykalka garsoorkaiyo la dhisay haykal ahaan la dhisay wasaaradii cadaaladii la dhisay guddi adeeg garsoora la dhisay garsooryaala la dhisay xeer ilaalina la dhisay
wasiirka wasaaradda cadaaladii arrimaha garsoorka koonfur galbeed soomaaliya oo hiri shirka iyo sharaxaad diidiya kubiya muhiimadda iyo walyaabo loonqobadii markii hore shirkunga runtii waxda garsoorka cadaaladda ugu horay agaasimaha waxda runtii juhdi badan iyo wuxuu ku bixiyey dadaal badan soo loo heli lahaa shirkan inuu si maalinta xilligii lagu talgalay ku qabsoomo waxaa kaloon aada u mahad celinayaa aan la iloobi karin tistry us aid oo ayadana ogolaatay in shirkan uu qabsoomo ku bixisay juhdi dadaal heer mucallimiin oo heer sare ah inay keento halkan oo dadkan qiimaha badan oo dhallinyarada ah oo maaragtay aqoontoodii lagu soo xushay in ayaga meeshaan fadhiyaan oo isku keento in isbartaan ka faa'idaystaan wixii meesha ka soo baxay kana soo saaraan war murtiyeed qurux badan ka wasaarad ahaan waxaad dareemi karaa culayska jira awgeed waxaad dareemi karnaa wax wal waddanka wax ka jiro aniga hal keliyaan ku daraya oo keliya ah saymiro aniga gacmaheen wax ku samaysan karnaa waxaan samaysan karna wax keliya ma aha in wax ka sugno deeq bixiyaasha caalamka in wax ka sugno maaha xafiiska aad fadhisid inaad jafjafato waa qurxisan kartaa waqti warka waa iska badanya qofka dubar iska qabsada ma ma ka daalaaye marka waxaan leeyahay martida waa mahadsantihiin kun iyo koo jeer sanadkan oo marka sanadkii ugu horeeyey oo garsoorka ma noqon doono insha allah sanadka nagu horeeyeyo iyo sanadka nagu dambeeyana ma noqon doono insha allah waxaan ka codsanaynaa dadka daabigeliyaha haddii ay awoodi karin xataa inayna korjoogteeyaanoo na soo kormeeraan sanadkan sanadkiisa marka waa mahadsantihiin shirkan oo nagu xiran yahay waa shirkiin ku horeeyey bahda garsoorka koonfur galbeed soomaaliya kuweelada magaalada baydhabo xarunta gobolka baay tan iyo markii garsoorka koonfur galbeed soomaaliya la dhisay